habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah afar iyo tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
idaacaddeenna fiidnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xanuunka sokorowga ama kaadi macaanka oo maanta dunida laga xusay iyo dadka uu soo rito soomaaliya oo soo badanaya guud ahaan cudurka uu sii kordhaya oo maalin sanadba sanad ka dambaysa inuu sii badanayo ayaad moodaa taana waxaa ugu wacan dhaqankeenna yacni aad u qaabdaran oo xagga raashinka cunidda iyo socod yarida dadka inay isboorts ciyaaraan ama ay ordaan ama dhaqaaqaan ama socdaan laguma karahayo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan machadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay muqdisho oo daraasad uu soo saaray uga digay nidaamka doorashooyinka soomaaliya barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo aqhriyo ibraahim xasan daandurey
laba magaalo oo ka tirsan gobolka amxarada ee etoobiya ayaa gelinkii dambe ee jimcihii gantaalo lagu garaacay sidaasna waxaa xaqiijisay maanta oo sabti ah dowladda etoobiya gantaal ayaa lagu tuuray dhanka magaalooyinka baxer daar iyo gondar iyadoo agaga garoonnada dowladahana ay soo gaareen burbur sidaa lagu sheegay bayaanka ka soo baxay dowladda etoobiya mid ka mida gantaaladaasi ayaa ku dhacay garoonka dowladaha ee magaalada gondar qayb ahaana wuu burburiyey sida uu sheegay afhayeenka aagga bartamaha magaalada gondar awoke wurku iyadoo gantaalka labaadna uu ku dhacay meel ka baxsan garoonka dowladaha ee magaalada baxardaar dowladda ayaa weerarkan waxay ku aadaysay xisbiga talada haya ee tigrey ee t p l f taliska t p l f ayaa wuxuu isticmaalayaa hubkii ugu dambeeyey ee gacantiisa ku haray sidaasna waxaa barta twitter-ka ku qoray ciidanka gurmadka deg dega ah ee dowladda dabreshan gabriel michael oo ah guddoomiyaha t b l f iyo madaxweynaha gobolka ayaa sheegay in garoonada dowladaha ay yihiin bartilmaameedyo saxa garoon dowladeed ee kasta ee lagu weeraray tigrey waxa uu noqon doonaa bartilmaameed sharci ah mana ahan magaalooyinka amxaalada ayuu yidhi fariin qoraal ah oo uu u diray wakaalada wararka ee reuters ciidanka etoobiya ayaa muddo ka badan toddobaad dagaal waxa ay kula jiraan xoogaga maxalliga ee gobolka tigrey ee waqooyiga etoobiya in ka badan boqol iyo konton iyo saddex kun oo qof oo cusub ayaa qaaday cudurka covid nteen sida laga soo xigtay jaamacadda johns hopkins iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee wadarta guud ee hal maalin ay tiradaasi ay dhaafto boqol iyo konton kun dad ka badan toban milyan oo qof oo ku nool maraykanka ayuu ku dhacay cudurka coronavirus oo tirada ugu badan ah marka loo eego dalalka dunida iyadoo maraykanku uu hogaaminayo tirada dadka u dhintay cudurkaasi oo dhan laba boqol iyo afartan iyo afar kun waxaana jaamacadda johns hopkins ay sheegtay in khamiistii oo keliya cudurkaasi ay u dhinteen sagaal boqol iyo sagaal iyo toban qof milatariga faransiiska ayaa waxa uu sheegay in ciidankooda dhulka iyo dowladaha qumaatiga u kaca ay dileen taliyihii ciidanka kooxda xagjirka ah ee r v i m ee dalkaasi maali ee lala xiriirinayo alqaacida bah ag muusa bah ag muusa waxa uu ku jiray liiska cunaqabateynta qaramada midoobay waxaana lala dilay afar qof oo kale howlgalkaasi ayaa waxaa lagu bartilmaamaystay bah ag muusa waxaana la fuliyey toddobaadkan waxaana la rumaysan yahay in uu mas-uul ka ahaa weeraro badan oo lagu qaaday ciidamada maali iyo kuwa caalamiga ah ee ka howlgala dalkaasi afhayeenka milatariga faransiiska colonel frederick barby ayaa sidaasna waxa uu u sheegay wariyaasha jimcihii shalay diyaaradaha wax ilaaliya ee aan ciidawadin ee daroonka ayaa gacan ka siiyey ciidamada faransiiska aqoonsiga gaariga bah ag muusa ee gobolka manaka ee ku yaala bariga dalka somaali oo ay bartilmaameysteen dowladaha qumaatiga u kaca ee shan iyo toban ka tirsanaa kommandoska faransiiska oo halkaasi loo diray waxaana la dilay dhammaan shantii qof ee gaarigaas saarnaa oo uu ku jiray bah ag muuse kadib markii ay iska dhigatireen rasaas tilmiina oo kor loo riday
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warka caalamka nala socodsiinayey halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington aynu ku horrayna dunida maanta oo kale waxaa laga xusaa maalinta xanuunka sokorowga ama kaadi macaanka soomaaliyana xanuunkan waxa uu soo ritaa dad badan waxaana goobaha caafimaadka baaris kadib laga helaa xanuunka dad aad u fara badan agaasimaha cisbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho doctor maxamuud zaahid ayaa arrintan uga waramay wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle horta guud ahaan cudurku uu sii kordhaya oo maalin sanadba sanad ka dambaysa inuu sii badanayo ayaad moodaa taana waxaa ugu wacan dhaqankeenna yacni aada u qaabeeran oo xagga raashinka cunidda iyo iyo socod yarida dadka inay isboorts ciyaaraan ama ay ordaan ama dhaqaaqaan ama socdaan laguma karahayo raashinkana dadka lagama karaayo inay yani sokorta isticmaalkeedana waa badan yahay marka taas waxay keenaysaa nooca isaga laba nooc waa nooca koowaad nooca labaad nooca labaad badanaa ruuxii u janjeeraa famili ahaan buu u janjeeraa marka hadduu ku darsado inuu cayilo socodkiina yareeyo suu rabana sokorta isaga cuno taa waxay keenaysaa cudurka inuu marka soo baxo marka ayaan darra waxa taalla waxaa waaye dadkii magaaladii kusoo bateen raashinkoodiina waa batay socodkoodiina waa yaraa saasaa keenaysa in maalba maalinta kas dambaysa u bato yaa u badan xanuunkan waa siibata
dadka dabcan haweenka maxaa la yiraahdaa hadda intaan annaga baaritaan yaroo aan samaynay oo xoogaa fikrad looga qaadan karo inkastoo wadankii dhan aan aaminsalaynin laba arrinba loogama qaadan karo annaga waxaana isbitaal referal ah loo soo diro dadka xaalaadka adag ama maxaa la yiraahdaa dadka sokorta qaba ay kusoo hirtaan marka lagama dhihi karo yani saadiska oo wadanka o dhan masalaysa waayo laakiinse un fikra laga qaadan karaa waxaa waaye sideed iyo toban kun taqriiban iyo jajab ayaa noo timid bishan november bisheedii kaleo laba kun iyo sagaal iyo tobankii iyo maantoo la joogo afar iyo tobankii bisha laba kun iyo labaatankii hal sano waayo halkaas sano waxaan dareennay in maxaa la yiraahdaa sideed iyo tobankii kun oo yimid iyo jajabkii kun iyo shan boqol iyo labaatan iyo afar taqriiban waxay ahaayeen maxaa la dad sokor qaba taasoo haddii la yirahdo percentage ahaan haddii la boqol kiiba sideed yani dadka noo yimaada boqol kiiba sideed yani waa aad u badan tahay adduunka marka laakiin isbitaalkeena waa ka taxafudahaya horta waa hal isbitaal hadduu la kuurinayaa maxaa nahay isbitaal lagu soo dirahayo dadka sokorta qaba marka taas ayaa keenaysa in aysan sideed nambarka uu ka yaraan laha haddaanan ahayn isbitaal sokorta loo soo diro da-da u badan cudurka maaba la yaqaanaaba waxaa labadiisa noocoo one iyo twoga la geela qeybta koowaad qeybta labaad qeybta koowaad waa caruurta badanaa adduunka o dhan way ka tahay boqolkiiba toban ama wax ka yaray tahay hadda annagana waxaan nafteenna laba dhibic sagaalan helnay dadka kale oo waaweynna waxaan helnay boqolkiiba sagaashan iyo toddobo inay ahaayeen marka badanaa mar walba waxaa badan dadka waaweyntiisa ka badanta dadka yaryar haweenku lambarkooda wuu badnaa sababtu maxay
haweenka waxaa la dhihi karaa adduunka worldwide yani dabcan inay saa ka tahay ma hubo laakiinse haweenka ayaa ragga oga badan fadhiga socodka waxaa u badan ragga taasaa keenaysa haweenka inay mataqaana uu ku bato
markaad fiiriso sida loola tacaalo dadku ma qarsadaan xanuunkan mase inay banaanka imaanay sheegaan idiiba lala awoodaan horta dadka yani cudur laga xishooda ma aha oo masalan h i v oo kale iyo cudur yani laga cabsanayo maa in la sheego laakiin ruuxa wuxuu u badan yahay inuu inkiro maadaama uu ogyahay quyuud badan iyo xuduud yani waxyaalo badan oo waxaa imaanaya hadhow inuu ka tanaasulo suu wax u cunaayey suu u seexanayey suu mataqaana subaga isaga cunaayey suu sakarta shaha isaga cabaayey marka maadaama uu ogyahay waxaaso dhan inay imaan doonaan iyo dabcan dad badan oo arkay sokor qabo oo mataqaana iska noloshoodiiba dhanba ay noqotay yani in la yirahdo waxaana yeelin waxaana sameyn waxaana sameyneyn ruuxa badanaa wuxuu isku dayayaa inuu muddo inkiro inuu isaga inkiro marka laakiin marka dambe maadaama uu ku keenkeenayso ruuxii uu sii baaba-ayo jirkiisii uu sii yaraanayo ruux walba uu le war maxaa kugu dhacay isagii markaa dareemadii uu bilaabayo inay dareemadii yaraadaan hur u ka seexan waayo ama cuncun hoos mataqaana hadday dumar tahay ama maxaa la yirahdaa hurdadii xataa uun ay u ka xumaato habeenka dhowr jeer u kaco marka ruuxii danta waxay ku qasbaysaa warsaan nolol ma ahee bal dhakhaatiir isaga tag mar waxba la qaban karo mar adigu maya markaas waa la qaban karaa weli intaysan yani keliyadii fashalmin ama ruuxii un dhabeelin ama wadnihii uusan baabi'in markaas waa run waxaa lagama qaban kara keliyo dhamaatay mataqaana laakiinse marka ay imaanayaan inta badan waa unaan wax ka qaban karnaa Eh, meelaha uu waxyeeleeyo xaggee ugu badan eh, xubnaha biniaadamka hadda eh, midda degdega ah waxaa waaye dadka eh, maxaa la yidhaahdaa eh, dareenka lugaha ayaa hadda aada noogu badan noogu badan marka waxay keenaysaa eh, laakiin isla markaana waa aragta hadda wadanka stroogii waa batay dadkan faylij ku dhacayo lug iyo gacan noqonaya waa batay sokortaa ugu badan waxa keena dad wadno laga hayo oo masalan eh, ama dhiikar uu ku dhacay waxaa ugu badan sokorta waxa keena dad maxaa la yidhaahdaa xubnihii farihii iyo waxaas la googooyey waxaa ugu badan eh, sokorta ugu badan Eh, ruux maxaa la yidhahda kaalintii iyo tabartii iyo socodka uu ruux wuxuu ku leeyahy waa neeftuuraya waa kan waxaynaya waxaa ugu badan wadnihii inuu soo daciifo dadka sokorta qabo ay ku badan yihiin Eh, eh, ruuxii masalan eh, gabar yar buu guursanaya waxaa laga yaabaa inuu ku fashilmo waxaa ugu badan sokorta waxa keenaa marka waxaasoo dhan waxaa Meelaha weeye ugu fiican maxay tahay?
daawada munaasib ku ah cudurkaada nooca uu yahay ta ugu badan waxaa waaye dabcan eh, annaga daawooyinka waxaa waxna waa erbado waxna waa kaniiniyo daawo markii la yidhaahdo laakiin daawo waxaa jira waxyaalo kaaba waxa kaabaya waxaa waye cuntadii saxdeed inaad cunto labo inaad mataqaana exercise samayso oo dhaqdhaqaaqdo ugu yaraan waxaa la rabaa soddon daqiiqo ugu badnaan waa fiican in hal sac socoto waa fiicanta waa ruuxa hadduu hal sac socdo hadduusan cudur ku dhicin ma imaanaya cudurka xataa familgiisa hadduu ku badan yahay raashinkana kontaroolo sa hal saacan uu caadaysta inuu inta badan oo toddobaadka lama laha toddoba beri soco laakiin lix beri ama shan beri hadduu hal sac socdo ama uu ordo ama orod iyo isku daro eh, socod boob socod boob- socodka la rabaa socod boob waay socod maa iska laafiyoonaysid waa sabca la raba inaad socoto oo xoogaa yaree neftuur aad dareemayo inaad ruux laxaadsanaya taho lele ruux halku degdegahaya kaas ayaa miro dhala oo hadhow sokortii xataa haddaad daaweynaysa daawada xataa inay yaraataa laga yaabo saddex daawo haddaa qaadan laba daawo qaadanaysa irbad haddaa qaadanaysa waxaa laga yaaba inaad kaniina qaadato marka dambe waxaa laga yaaba hal daawo inaad ku soo harto maxaa jira dadaalkaadaa badan xagga raashinka iyo xagga socodka kaasi wuxuu ahaa doktor maxamuud zaahid oo ugu warramayey magaalada muqdisho wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa sabab u noqday in deegaanno hore u camirnaa ay maanta isugu beddelaan kuwo laga guuray oo haawanaya dadkii degganaana ay deegaanno kale nolol u raadsadeen deegaanadan waxaa ka mid a deegaanka buuran oo qiyaastii saddex iyo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada jowhar wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo tegay deegaankan ayaa warbixintan nooga soo diray aniga waxaan qaban jiray buurane een, waxaan bixi jiray dharka ay wareerinta ah een, maxay ahata shoobinadoo kale een, hadduu suuq lahayna waa kasoo guuray jowhar baan kasoo galay buurane waa deegaan qiyaastii ilaa saddex iyo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada jowhar deegaanku waxa uu lahaa ganacsi weyn oo ku xirnaa gaadiidka isticmaala wadada dheer ee isku xirta gobolada koonfur ilaa waqooyi ilaa toddobadii sano ee ugu dambeeyey wadadu waa ay xirneed sababo jira awgeed gaadiidka xamuulka qaada ee ka taga muqdisho waa meesha ugu horeysa oo ay rakaabku ku nastaan cunno iyo cabitaanna ay ka helaan safo xuseen cabdi waxay ka mid ahayd dadkii ganacsiga ku lahaa burane v o a ayay uga warantay sannado ka hor iyo sida maanta deegaanka noloshiisu ay tahay buuran ewel way shidneed baabuurta gaadiidka laamiga way mari jirtay laakiin intii adiga toddoba sanoo kale ama sideed sanoo kale baabuurtii ma soo marin laamiga dadkii maqaayaxyaha ay ka shaqaysan jireen dadka beere ay ka shaqaysan jireen dadka ba- gaadiidka markuu soo istaagoo kale caanaha cambaha wax kasta ay geysan jireen hadda wixii oo dhan waa soo xaroodeen gurigay joogaan wax ay qabtaan ma lahan wadadii way ka go'da gaadiidka soomaa Haa, way dhibaataysan yihiin marka ewel hadda markay gaadiidka waddadaas ay ka go'dayna waxay qabsan jireen beeraha ay xoogga saareen beerihiina alxamdulilah shukri khayr ilaahay aa u yimid saddex safalba way ka go'ooyiin cabdulaahi nuur maxamed yarweyne waa guddoomiyaha deegaanka buurne v o a ayuu uga waramay gaadiidka wadada isticmaali jiray halka ay maraan iyo saameynta deegaanka ay ku yeelatay xirnaanshaha wadada laamiga maadaama jidkii shabaab naga xiray baabuurta hadda waxay naga martaa qoraxsan ilaa iyo maaragta deex dadki waxay sameeyeen meelo shaqalay raadsadeen dadkii aan tabar ku guura aan ahaynin meeshooda iska deganayeen dadkii meeshaas deganaya hadda tabaalac ay taagiyiin waxaa ku dhacay biibaxaa soo baxday beerihii dalagyadii laga dhigi jiray waa eberay noqdeen biyaa wada gooye waxaa ka sii daran dadkii hadda bukaanay wada noqdeen sidii jadeeco malaariyo wax u soo gurmada ilaa ay hadda ma hayno marka ganacsigii markii waddada ay xirantay dadkii dhaqaalaha haystay xagee aadeen dadkii dhaqaalaha haysta waxay kala galeen sidii jowhar oo kale muqdisho oo kale qaar beledweyne u guuro dadka aan ganacsiga haysanin oo dadka ganacsiga le ku dul noolayna oo beeroqodotada ahay kuwii unbaa ku yeedha oo hadda aan waxba haynin oo dad kaleenta ku soo barakaceen oo tabcaan taagan nolosha dadka deegaanka waxay ahayd laba qayb ganacsi iyo kuwa beeraley ah oo waxyaabaha ay soo saaraan deegaanka lagaga iibsado sida ay sheegtay safa cabdi waxaa ka iibsan jiray rikaabka oo kale baabuurta markay gaadiidka safarka soo istaago kale maqaayaha baastada bariiska canjeerada muufada suqaarka hilibka caanaha laga gadi jiray dadka kale oo ayagana aan maqaayada lahayn cambaha iyo waxay ka ganacsi jireen liintaoo kale caanahoo kale ay baabuurta ku wareeji jireen dirmahaas iyo sasiyeeryaashaas la kiraysanayay iyo ka kiraysan jireen soomaa wixii hadda ma lahan dadkii oo dhan guriga iska ku soo aruurayna waddadayaaba xiranba suuqba ma lahan qaar way bara kaceen oo muqdishooo kale ay galeen qaarka kalena way ku nool yihiin oo meelay aadaanba ma lahan waxaan gadi jiray dharka wareerinta ah waxaan gadi jiray shoobinka maalmaha ciidoo kale maalmaha kale maxay ahayd meeshii haddaynan suuq lahayn oo shoobinadii waxa aan kala soconin dharka iidda oo kala soconin oo afar xabaa lagaa qaadana dadku iska dhibaataysan yihiin inta kale wax kaa gadanaya malaha siday kuugu oolayaan anigu waa kasoo tagay jowhran kasoo galay bis waxaan galay suuqa khudaarta noloshayda maasha allah haddaba waa sidee nolosha dadka deegaanka mase jirtaa rajo dadka deegaanka ay ka qabaan in mar kale ay furanto waddada ganacsiga buuranana uu dib u soo laabto waa kan cabdulaahi yarweyne
wixii ay dadka ay ku noolaan lahayn oo ganacsiga ahay dadkii lacag ma haystaan oo ay wax ku kala iibsadaan beeray ku dhaqnaa jireen jibaallay soo fali jireen maaragtay shaqo saasoo geeda garaacay aadi jireen geedihii la garaacayo shabaabaa celiyo oo layiri geed lama garaaci karo maaragtay dadkii waxay raadsadeen ayagana kuwii yaanyada gadanayo meel xoogaa ganacsi ka soconayo ma haddaayay tageen ma haddaayadii yaaba haddana go-doo noqotay oo meel loogu gudbaba male wallaahi hadda nimankan hadda la magacaabay sida cali guudlaabe iyo dabageed macquul waa hadda inay waddada noo furanto laakiin awel rajo lagama lahayn
xuseen xasan dhaqane v o a jowhar aad buu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada jowhar haatanna ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waa kan ridwaan xaaji cabdiweli oo inoo haya
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa kabtan xasan maxamed afrax oo ah agaasimaha xafiiska maamulka badda soomaaliyeed ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda kusoo dhowo marka hore barnaamijka waa ku dhowahay ridwaan waa ku salaama adiga iyo bahda v o a da dhammaantiin asxaabta
waxaan la soconnaa in dib loo unkay xafiiska maamulka badda soomaaliyeed sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii maxay tahay shaqada dhabta ah ee xafiiskan u qabto xafiisku shaqada u qabtaa waa ballaaran tahay laakiin waxaan kusoo koobaa saddex qeybood oo waaweyn waa haddii luqada oo ajnabiga lagu yirahdo waxaa layihaha flag state control iyo coastal state control iyo port state control oo micnahoodu yahay ilaalinta iyo kawarqabka badda badmareenada badda maraakiibta marto iyo dadka ka dhex shaqeysta dekeda standardka dekedana in la gaarsiiyo standardka caalamiga ah iyo qeybta saddexaada coastal state control oo iyadan ah environmentiga la diriirkiisa iyo wasaqeynta iyo kawarqabta xeebaha taas oo kooba waa gartay marka marka la eego muddada uu xafiiska furan yahay waa ay kooban tahay ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay
wallaahi sidaad sheegta waa runtaa waa xafiiskan wuxuu ku furmay fikir uu lahay madaxweyne farmaajo oo aan la kulmay oon ka hadalnay kabacdina sidaas wasiirada gaadiidka badda marin awees iyo annaga nasugu keenay yeeri sidii badda loo soo xelsho tiina aan ka ambaqaaday waxaan diyaarshay oon gaarsiinay inaan xafiiskii gaarsiino mid international ah oon urur weynaha adduunka ku darno waxaan ku darnay ururka la yidhaahdo imooda sharciyadiisii waa dhammaystirnay waxaan sameynay labadii kun iyo sagaaliyo tobankii lasoo dhaafay la caleemo xafiiska lounge loo sameeyey banbaax oo ka dhacay xaflad weyn lagu sameeyey xalano gudihiisa oo isugu yimaadeen dhammaan safiirada caalamka xafladaas kabacdina adduunka dhammaan la gelshay waxaa jirta december sanadkii lasoo dhaafay united nationka golaha amniga ayaa u fadhiistay xeerkii laba kun iyo shan boqol ee december soo baxay xafiiskan magaciisa lagu qoray ay soo dhaweeyeen united nationka waxaan soo dhaweyna xafiiska maamulka badda soomaaliyeed waxaa hadda aan wadnaahoo kale aruurinta gaadiidka badda ku jiray kuwa sharci darada ahay iyo kuwa kaleba gaadiidka sanadkii hore hadda badayna mar wuxuu ahaa sagaashan iyo sideed kun badayna marta ku yurub ka yimaado far east asia u socdo amba australia u socdo waa maraakiibta caalamiga la jeeda maraakiibta caalamiga oo caadiga ah oo socoto ah ilaa iyo toddobaatan iyo afar markab waxaa waaye jarter waa kuwo joogta u socda kuwa kalena waa kuwa dhexyaal ah oo soo dhexgalay waxaa jira marka maraakiib fara badan oo ayagana kalluumaysato u badan oo badda ku jiro oo aan bilaabay inaan diiwaan gelino labada sano hadda lasoo dhaafay ma aha labada sane hadana waxaan sii aadna dib aan usii soconay oo sanawaadkii horreeyay xataa waa aruurinay welina waa wadnaa shaqadaas iyadana laakiin hadda waxaan shacbiga soomaalida la qeybsan karaa oo keli ah in aan ka warqabna baddi aan ognaha waxa badda maro waxaan hadda kuu sheegay sagaashanka sideedda markaba kunoo martay sanadkii hore sanadkan waa ka badan tahay sanad walbana waa kasoo badahaysa ilaa burcad badeeda ee sii yaraataba waaya laakiin maraakiibta aad sheegaysid ee isticmaala badaha soomaaliya ma kuwo si sharci ah usoo galaa mise qaarkood sharci darray ku yimaadaan iyadoo weliba ay u dheer tahay in marar badan la sheego in badda soomaaliya si aan sax ahayn looga kalluumaysto haddaad ka hadasho kuwa kalluumaysi waa gooni waxaan kaalilahay hadda gaadiidka caadiga ah oo mara badda sideed iyo sagaashan kun oo markabaa sanadka hore martay sanadkan way ka badanhee sanadka kasii horeeyeyna way ka yaraad marka mar walba way kasoo badahaysaa taasna waxaa keenaysa amniga magaalabadoo soo noqday ayaa keenta taas horta waa dhinacaas dhinacan kale ee kalluumaysiga kalluumaysiga waa jiraan maraakiib oo cadadooda aan hadda rabin inaan kuu sheego oo arrimo gooni ah ah laakiin waa haynaa magacyadooda dadka iskale cidda iskale waa la soconaa waana haynaa marka waa maraakiib si sharci darra uga kalluumaysta badda soomaaliya
maraakiibtu qaar sharci darra waa inta badan sharci darra waaye sharci darro iyo sharci la-aan waxay tahay shaqadeedu waxay tahay inaan aruursho wixii badda soo galay shaqadeedu waxay tahay inaan diiwaan galsho wixii badda soo galay aan aragnay shaqadeedu waxay tahay inaan dib u raaco ilaa mar inta jeero badda ku soo noqday waaya kabtan xasan su-aal kale haddii aan ku weydiiyo muddada dalka oo burbursanaa dhibaatooyinka aada is leedahay badaha soomaaliya waa ay soo gaareen maxaa ka mid ah
badda soomaaliya waayadii sagaashamaadkii waa jirtaa bolutionkii iyo suntii lagu qubay taasna waxaan kasoo shaqeeyey aniga oo waxaan kasoo shaqeeyey xafiiska ra-iisul wasaarihii ee cabdiweli aan waxaan ahaa agaasimaha bii'ada soomaaliyeed aan mar naqday oo hawshaas aan dhex galay kabacdina hadda xafiiskaanan hayaa inta ka dhexaysana waxaa naqday madaxa badmaaxa soomaaliyeed aan naqday waana wadnaa waxaasoo idin waayahay marka laga hadlaya arrimaha badda shaqooyin fara badan oo kala duwana ka socda hadday kalluumaysi noqoto haddii maraakiib ay noqoto haddii amni ay noqoto marka meeqa wasaaradood ama hay-adood ayaa xafiiskiina uu shaqo la leeyahay ama aada wada shaqaysaan ridwan waa su-aal aada u fiican waa su-aal wallaahi aada u fiican xafiiska maamulka badda soomaaliyeed wuxuu u qaabilsan yahay dhammaan gaadiidka badda gaadiidka badda ku jira oo wadankeena badeecada keena waxaa ugu horeysa wasaaradda ganacsiga oo xamuulo kala duwan soo geliya wadanka waxaa kaloo aan soo raaca wasaaradda kalluumaysiga waxaa soo raaca wasaaradda batroolka waxaa soo raacda wasaaradda arrimaha dibadda marka sharciyada aan ku shaqeyno waa arrimo dibadeed waxaa soo raacda wasaaradda cadaaladda markii dembiyada badda ka dhaca ma aha burcadbadeed oo keliya dembiye aada fara badanaa jiraan waxaasoo dhanaa jiraan waayahay ilaa hadda maxaad ka warhaysaan marka laga hadlayo dhibaatooyinka ama dembiyada ka dhaca badaha ilaa haddase maxaad ka qabateen
dhinaca oo haddaan ka hadalno oo waxaa jirto laba nooc aan hadda anigu dabagalay oo mid ay tahay tan oo traffic armiga hubka oo maraakiib ayaa jiraan soo geliyeen oon hayno magacyadoodii iyo kulli aan aruushay iyo kuwaan sharci darada kalluumaysiga ku shaqeeya labadana waa aruushay waana haynaa cadeyman cadna waa ku haynaa waana ognahay laakiin xilligay ayada ay ku habboon tahay ayaan ummadda usoo bandhigi doonaa haddii aleed waayahay waxaan rajeynayaa in muddo dheer aad ka shaqeynaysa arrimaha badda haddii aad arrimahaas faahfaahin karto goormaad bilowda shaqadan o wallaahi waxaan bilaabay wasaaraddan hadda gaadiidka badda hadda u shaqeeyaan waxaan bilaabay siddeetan iyo labadii siddeetan iyo kowdii aan ka bilaabay dhammaadkeedii way isku jireen wasaaradda kalluumaysiga iyo gaadiidka badda kabacdina waxaan ku wareegay wasaaradda kalluumaysiga oo maraakiibtii oo shifku kabtan kasoo noqdo ka shaqeeyahay laakiin waxaan rabaa ridwan iyo shacbiga soomaaliyeed inay bartaan aniga gaadiidka badda siman bug waxaa isiiya gaadiidka badda laysanka sarkaalnimada gaadiidka badda kabtanimada gaadiidka badda wasaaradda kalluunkana waxaa markabkan wadana wuxuu ka rajistarsan wasaaradda gaadiidka badda laakiin wasaaradda kalluumaysiga waa kalluumaysigaan ugu shaqeeyahay oo shaqadaasaan si fiican usoo bartay dhammaan xeebaha soomaaliyeed baan kasoo shaqaynay haddaan kusii dhexgalo soomaaliya wadan qani u ahaa anagoo soddon jiraha waqtigaas waxaan soo saaraynay hanti xoog fara badan waana ku faanaa inaan qeyb ka ahay wadanka soomaaliya waagaas inaan dhaqaalaha soo galayay malahayn batrool iyo shidaal iyo maxamed siyaad bare allah yarxama badda si fiican howl ugu galay ilaa aan soo tababaray oo baddana geliyey waxaan soo saaraynay waxa wadanka lagu heestoo dhanba gaadiid iyo dabaabaad iyo diyaarada iyo kulli wuxuu ka keenay badda batrool ma qabin waxa idil badda ka keenay wadankayn waa wadanka ugu qanisan wadamada qaarkood laakiin in la fahmo oo frame leesugu xiro ee badda laga faa'iidaysto adduunku waxaa u dhaqaalo badan maanta cidda wax la cuna haysato soomaaliya ilaaha ku manadeystay badda oo manfac ugu jiraa waayahay waa ku weydiin doonaa waxyaabaha aad ku talinayso marka laga hadlayo sida looga faa'iideysan doono ama looga faa'iideysan karo kheyraadka badda laakiin dhinaca kale haddii aan su-aal ku weydiiyo waxaa inta badan la sheegaa ama jirtay in dowladdii hore ee soomaaliya ay maraakiib lahayd xaggey ku dambeeyeen maraakiibtaas
ridwan su-aal aada u fiican waayo maraakiib waxaa jirta oo kalluumaysiya oo shan markab ahay iyo markab qabuujiya oo isagana la socday iyo maraakiib kaloo gaadiideed oo wasaaradda gaadiidka badda lahayd maraakiib oo ciidanka badda lahay maraakiib oo waxaan lahayn oo fiican dhibaatadii burburka dhacay horta inta badan bad waxay ku dhammaateen dhulkan soomaaliya qaarna waa adigu madaxdii waagaas jirta qaar iibisay sana la socdo aan ku hayo rikoorka qaarna shantii markaba oo annaga aan haynay iyo qaboojiyahoodii yemanay ku xirmeen waqtigii oo injineer muunye iyo annaga iyo kulli markii maraakiibta ay istaagtay oo aan ka tagnay maraakiibta meeshay ku baaba'day waqti dambaan soo noqday mudane xasan sheekh maxamuud ayaan la kulmay wuxuu ii diray inaan tago yeman yemanaan tegay riboodaan kasoo qornay aniga iyo kabtan mooge ayaa naloo diray labadeenna waxaan kasoo qornay ribood aada u dheer waana u keenay laakiin intii ka dambaysa waxaan maqla laba markab inay ka baxday midna garaacad ku duugan yahay vintun octoobar markabka la dhihi jiray garaacad uu ku dhacay faarax omar iyo vintun octoobar teers waxay joogaa yemen vintun octoobar kuwarto iyo cusmaan geed wuxuu joogaa cadan iyo vintun octoobar kuwarto teers iyo faarax omarna waxay aadeen waa la qaatay bakistan iyo maaqan meel loo qaaday waayahay ugu dambeyn sidee ayay kula tahay in lagu soo celin karo si buuxda weliba iyo in laga faa'iideysto islamarkaana la ilaaliyo kheyraadka badaha soomaaliya
mandatekaas wasaaradda gaadiid wasaaradda kalluumaysiga iskale oo wasaaradda wasaaradda keliya u qaabilsan kalluumaysiga anigu wuxuu waayay aragnimada la talen waa siiyaa waan la joogtaa wallaahi wax badana igu jira oo haddii maaragtay la sameeyo nidaam midaysan oo badda loo jeesto in badda laga gungaarayo badda waxaa ku jiro badda soomaaliyeed waxaa ku jiro lix boqol oo kun oo mitrigtan ayaa laga kalluumaysan karaa waana dahan tahay waana ka kalluumaysan karnaa maamulka wasaaradda gaadiidka badda iyo wasaaradda kalluumaysiga inay nidaam u sameeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan arrintaasna wasiiradeyda waa kala hadla dhowr jeer aad iyo aad baa umahadsantaa waqtiga adaa mudan ridwan
toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya kabtar xasan maxamed afrax agaasimaha xafiiska maamulka badda soomaaliyeed ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabduule oo idinle nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka inoo soo jeedinayay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington waxaana soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a bisad ama mukulaal waa qofba sida uu yaqaanay xabsi ay ku xidhnayd ka baxsatay bal sidaa u baxsatay haynoo dambaysa talo dembi noocma ayay gashay bisadu waxay ahayd daroogada ayay gudbinaysay oo drag driverkarka waxa loo yaqaano
sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana ayn ku wada caweyn doonno
heestu waa hees jacayla oo caadiya oo laba qof oo kasto isjecel ama nolol wadaagay ay ku raaxaysan karaan oo ku dhegaysan karaan oo muxubo iyo kalgacal ka sheekaysan waa qayb kaloo ka mida waraysigii abwaan daaha cabdigaas isagoo inooga warrami doona kooxda uu guddoomiyaha u yahay ee dayaxbaan iyo weliba qaybo ka mid a heesaha u curiyey barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal inta badan waddamada dunida dacalladeeda ku yaalla ayaa ka siman dagaalka ay kula jiraana noocyada kala duwan ee daroogada iyadoo ay jiraan ciidamo gaara oo u samaysan inay dabagalaan baadhaan islamarkaana ay ka hortagaan inaanay bulshada gacmahooda soo gaadhin amaba ay ka ganacsadaan waxaana dhacday in waddamada ay sida gaarkaa ugu badan tahay ee sameeyaan meelo lagu xidho dadka lagu qabto amaba kuwa lagu dhaqan celiyo dadka qaba timay ee qaadashada daroogada si ay noloshii caadiga ahay dib ugu soo laabtaan dhegaystayaal haddaba haddii aynu maqli jirnay qof dembi darooga la xidhiidha loo haysto xaawanan waxaan idii hayaa bisad ama mukulaal waa qofba sida uu yaqaanee fal daroogadaasi la xidhiidha xabsiga loo dhigay kadibna goobtii lagu xidhay ka baxsatay dunida ayaa yaabkeeda iska wadatee bal haddaba aan soo dhoweeya waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya sida uu falkaasi u dhacay iyo weliba alaab kale oo la socotay markii daroogadaasi lagu qabanayay bisadaasi waa mahadsan tahay cabdi xakiin falkan ama dhacdadan waxay ka dhacday dalka srilanka xabsi ku yaala dalka srilanka oo maxaabiis badan ay ku xiran yihiin bal haddaba bisadani siday dembiga u gashay run ahaantii bisadan dembiga waxay ku gashay sidaan la soconno adduunyada waxaa dhibaato fara badan ku haya waxaan loo yaqaano draagiska ama daroogada marka iyadoo qaybaheeda kala duwan marka dadka daroogada ka ganacsadana hade waa taqaanaayo wax walba oo ay isku dayi karaan ayay maaragtay ayay ku gudbiyaan si ay ganacsigooda u socdo bisadana waxay qayb ka ahayd ama bisaddu waxay ahayd daroogada ayay gudbinaysay oo drag traffickerka waxa loo yaqaano marka sidaan la soconnana dadka daroogada ka ganacsada wax walba ayay ku dayaan dadka qaarkood jirkooda inta la jeexaa lagu soo dhex qariyaa qaar baa la laqsiyaa inta baca lagu xiro oo hadhowna dib looga matajiyaa qaar baa maaragtay kalluunka iyo qudaarta kusoo dhex qariya taayarada ayay ku dhex qariyaan wax walba oo ay ku qarin karaan si maadaama wixii ay qaali yihiin marka bisadana qayb ayay ka ahayd waayo marka garanaya farsamooyinkaasi way badan yihiin oo dee siyaabahaasa loo isticmaala lakin waxa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan ama ay dhegeystayaasha isweydiiyaan iyada bisadan iyada siday macnaha qaab nocee iyada markaa baashan loogu isticmaalay ama ay u qarinaysaa
bisada waxaa baasha waa lagu soo xiray oo cinjir iyo bac inta la geliyey ayaa qoorta loogu soo xiray waxay wadana waxay ahayn aad uma badnayn sidaan la soconnana halkii garaamkeeda ayaa daroogada aad qaali u ah oo lacago badan ayaa laga sameeyaa marka bisadii qoorta ayaa loogu soo xiray kadibna waxaa la sameeyey xabsigii ayaa lagu soo dhex tuuray oo sidaas ayayna maaragta ku gelisay xabsigii marka hawsheeda ayay gudatay kadibna waa la qabtay wagaag marka ma dembigaasoo keliya loo haystaa mise waxa weeyaan alaabtaasoo keliya mise waxaa jira iyadana falkalo ay gashay dembiga daroogo gudbinta keliya looma haysto waxaa kaloo ku jira sidaan la soconno dadka daroogada ka ganacsada kuwa xabsiyada ku jira iyo kuwa banaanka jooga waxay u baahan yihiin hab ay u xiriiraan marka waxay waday marka simkaaro telefono maadaama telefono ay u baahan yihiin marka daroogada waxaa la socdo bisada ay sii waday simkaaro cusub oo loogu talagalay in xabsiyada ay u gudbaan sidoo kale xabsiyada ganacsi ayaa ka socdo daroogadaas ayaa lagu kala gataa teleefanadana maaragtay dadka ku jira xabsiyada xitaa qaarkood si ay ehladooda ula xiriiraan looma ogolo marka lacago badan ayay ku bixiyaan marka ganacsiga teleefanada iyo daroogadana waa waxa ugu weyn oo xabsiyada ka jira marka sidaas daraaddeed waxay waday simkaaro teleefono oo ay wadda ayaa qayb ka ahaa waxaa haddaba la yaab leh bisadi waa la qabtay oo dee lama sii dayninuun markii lagu qabtay inay alaabtaasi waday siday warbaahintu qoraysa waa la xidhay meeshaa lagu xidhay sidee u baxsatay markaa
horta sideedaba qof markii la xiro iyo bisad markii la xiro isku si dabcan loolama dhaqmo oo bisada waa xaywaan waa wax iska yar inkastoo la xiray haddana soomaalidu waxay tiradaa il ilma dhoorto marka biniaadanka aad isu ilaaliye bisada waa wax yar marka meel ayay ka dustay sidii ayayna ay derbiga uga booday marka bisada marka waxaa la yidhi bisad laba dembi loo haysto ayaa baxsatay oo xabsigii ka baxsatay oo oo daroogo gudbinaysay oo simkaharo sharci darra ana waday oo telefono marka meel bay ka dustay waana la arki waayey sidaas ayay ku baxsatay haddana waa lagu raad joogaa oo waa la daba joogaa oo qolyaha dambe baarista iyo kulli waa la daba joogaa si loo soo helo bisadii su-aasha isweydiintale waxa weeye qofka bisadaasi bisadihii kale ka dhex garanaya
dabcan bisado aad ugu egna waa jiraan runtii bisadan adduunka dhan ay qabsatay dadkii ayay ka yaabisay waxaan daroogadana maaragtay sida aan la soconno waa wax dhibaato adduunyada ku ah oo maaragtay aad runtii qaali u ah waxaa ka garan kartaa waxaa lagu leeyahy bisada inta garaamo ay wado aad u yaraa iyo lacagaha ay ku fadhiyaan isma laha wagaag ugu dambeyn cabdiqadir haddaan ka weydiiyo de waxaa la yaqaanay amaba aynu naqaanay uun bisade aayar guryahooga iska jooga islamarkaana dee dadka wax weydiista oo kolba wixii la siiyo ku iimaan qaba heerkan inay gaari karaan weligaa maystiri inay ganacsiga intaa leeg mari karaan oo ummaddii wax u kala gudbinayaan
run ahaantii waxaa moodaa dadkan maaragtay oo gaangiska ama daroogooyinka ka ganacsada mararka qaar ayaa is leedahayba siday u fikirayaan iyo waxyaabaha ay samaynayaan sida ay yaab u leeyihiin yacni inay bisad carbiyaan oo ay daroogo gudbiso ayaa la yaab leh annaga bisadaha marat waxbaa laysaga tuuraa miyowdaasay ku hayaan oo markay qofka kusoo baxo waa ka cararaan wax xitaa eeyaha loo tababaraa daroogada si ay u baaraan eeyahana dabcan sanka urta unbay ku gartaan laakiin ma gudbiyaan laakiin tan la yaab ayay ku noqotay dad badanna way isweydiinayaan wax la isweydiiye way tahay bisadii yarayadoo maaragtay meelaha hor ordaysay oo hadda dowlad dhan ay raadinayso oo xabsi ay adag tahay sida looga baxsado oo weliba ragga daroogada ugu waaweyn lagu soo qabtay ay ku jiraan inta lasoo qabtay iyadoo wixii gudbinaysa haddana ay soo baxsatay taas ayaa dadka weli ay aad u hadalhayaan oo layaab ku noqo waa hagaag aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa cabdiqaadir adigaa mudan cabdixakiin dhegeystayaashana waxaan leeyahay caawiisan wanaagsan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursel oo sheekadaasi inala wadaagayay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington ee v o a markanna waa xubintii haalabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey guddoomiyaha kooxda dayaxbaan abwaandaaha cabdigaas waxaana uu qaybtan faahfaahin kaga bixin doonaa kooxda iyo weliba ujeeddada loo yeegleelay iyo weliba sida oo kale qaybo ka mid a heesaha uu curiyey kooxdan adduunku hellow maan aasaasin magac ku hellow maan aasaasin fanku walaal waa afkeenni iyo dhaqankeenni ummadina haddii ay af weydo oo dhaqan weydo oo umadnimadu way luntaa haye fankii soomaalida burbur baa ku dhacay dowladdiibuu la burburay anigu waxaan isiri taaggayga wax wax ka bedela oo wixii hore iyo waxaan dambe isku xidha dadku ila isku dad maaha oo dadka waxu tala samee kooxda dayaxbaansi maaha kuwa heesa uun waa kuwo jilayaal leh waa kuwo wax matala waa kuwo inta awooddoodu tahay socda waxaan kaloo saaxiib ay ka duushaa kooxda dayaxbaan waxooda cusubu dadka kama iibiyaan oo bariiska cad maalin walba uma karino ee wax iyaga ah waanu isku xidhnaa dadkii hore iyo dadka dambe heesii horeaanu saaxiibna waad aragtaa barnaamijyada qaacigaan sameeyo waxaan soo wadaa kuwo kale oo saaxiib dadka cajib gelin doona waxa weeye fankeennu garab buu u baahan yahay afkeennu garab buu u baahan yahay fankuna nolosha dadku ka qayb qaataa waa waxaad dowladi ka faa'iidaysan karta ugu gudbin karto baahiyaheeda waxaa dadka u hadli kara fanku waa nolosha bini'aadanka saan u aaminsanayn marka
dhalinyaro badan baa ku jira oo waxay u badan yihiin dhalinyaro weliba da-dooda ay aada u yar tahay oo wiilalya gabdhaba leh maadaa soo xula dhalinyaradaasi oo inay hibadii leeyihiin ay fankii ku wanaagsan yihiin mise qofkii isagoo hankaalee doonaya unbaad ka koox ahaanaad soo dee aad awoodiiyo maxaad siisaan maxaan ku dhahdaa iyo taageeradaba anaa soo xula saaxiib bilowgii aan soo bilaabay saaxiib waan soo xulay taalan baan soo xushay mid life ka bixi karaan soo xushay mid wax jiri karaan soo xushay wax badan oo fanka iminka lagu xulan baan ku xushay anugu hibadooda markay halkaa arkaan ilmaha yare leeg ee hibadaale oo matalan garoowe jooga ama dal kale gobol kale jooga anigoo hargeysaba jooga oo baabuur masaafo dheer iisoo raacoon marka daba dib u noqo cabdixakiimow baa ay soo martay yiri waxaan kaaga imi garoowe barnaamijkaaga yaa heesi karaad qabatay iyo kooxda ayaan rabaa markaa dadka codkooda iyo taalantigooda waan ku kala reebaa saaxib badankana markaad aragto shaqadaan haya ay arkaan dadku iyagaa ii yimaada iminka dhalinyartu deedna dib baan imtixaan uga qaadaa dadkaan usoo bandhigaa dadkaa markiiba ila qaataba ilaahayna wuu igu asturaa maaha faanaan leeyahay waxbaan ahay laakiin aniga ilaahayna de wuu ila shaqeeyaayo qofka taalantiga yar wuu iisoo xulaa waaba la yaabaa dadku adayaan waxaana ku ka keenaa sidii farxaan yaroo kale waad arkaysid dee
mahadiyaad markaa markaa waxaa jiraa taa macnaheedu waxa weeye qaar iyaguna dee hankaa yeeshee soo doontay amaba kooxdayna ku biiraan doonay oo ka soo gudbi waaye qaar badan baa jira saaxiibo halkaan u baahnaa aan soo gaarin oo aan dib tababar ugu diro oo iminkaba tababarka ku jira oon cidii ogeyn aanan soo bandhigin qaar baa jira aan fanka ku wacnayn oon meel kale u wareejiyo qanciyo isagoo hobbiga hayo idhaaho adeer halkaasaad kaga wacantay tag qaar baan ku idhahdaa muusigayo waxaa baro qofka ma hanjabiyo soomaad garan mid kalena waan kala dadaalaa waad aragtaa cabdixakiin aniga waxaan hayaa waa ciyaal aad bay u yarariyihiin fankunu ma wada gooye ka fanka iigu yimaada ee jacaylka fanka igu yimaada anna waxaan uga faa'iidaystaa inuu waxbarashadiisa sii wado hadduu rabo inaan fankiisa sii wado waxaa jira saaxiib qaar jaamacada ka baxay qaar dhigtaa wahagaag haddaad soo qabto markaa laba ka mida ama qaar ka mida dhalinyaradaasi hees ka mida heesaha dhalinyaradaasi qaadaan oo kale heesta la yidhaahdo laysma dhiiba noloshee oo iyaduna ka warramaysa nolosha inaan la isdhiibin heestaadaa ereyadeeda leh nolosha ama noloshii kalunbay ka warramaysaa ma dhiirigelin bay tahay maxay tahay awalbayadoo laygu xaman jira adna gaar usii ororsatay noloshii waana wax u baahan yihin dadku u baahan yihin cabdixakiinow haa heestaasi waa waa waa wax adigaagaasi cabdixakiinow markaad dhegeysto waxaad usoo xulatay saaxiibe waad iska dhex arkaysaa laysma dhiiba noloshee marbaa dhowrada oo qaday baryo inaad ku dheragtaa dhimashadu ka ron dhimashadu ka ron tahay marka waa sharafta ku dhimo waa sharafta ku dhimo adigoo gaajaysan haye marnaawaay soomaad garan dhimashada walaalka adna waa dhantaasha aw dhaliilihii soo dhexmara cadowga haw noqon aad nimaa walaala tihiin cid haw soo raacino cadow haw soo garab siin gebigeeduba saaxiib qofkiibay sawiraysaa nooca uu yahay waa wacdi waa saa ha noqono saa ha noqono saa ha noqon waa dardaaran iyo maxaan ku idhahdaa wax isu sheeg weyn waa xusu sheeg saaxiib noloshii ah waaba nolol caadiya taas cabdikariir cali shaahiya baa qaadan seelax sanaag laba fanaanana aad u jeclahay halkana salaan u marinayo marna waaxid balowa iyagana waa salaamaynaa heestaaseen dhegeystayaashaynu sii dayn doonaa iyaguna ay nala dhegeystaan awoondaha cabdigaas mar kale aan kuu mahadnaqayna inaad barnaamijka caweyska washington nagala qayb qaadato haddaynu hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan oo aan soo qabto heesihii talataaliga ahaa dabcan heesta mataantii nolosha la yidhahda haddaan soo qabto
heesta qaadiro jacayl iyo yurubgey wada qaadaha soomaa saaxa heestaasi ereyadeeda iyo sababta sida loo hal abuurayada haddaad nooga wada kooxda dayaxbaanba way ka horreysay qaadiro jacayliya baa wada qaaday yurubgeeyo heesta qadar baan ku sameeyey heestu waa hees jacayla oo caadiya oo laba qof oo kastoo isjecel ama nolol wadaagay ay saaxiib ku raaxaysan karaan oo ku dhegaysan karaan oo muxubo iyo kalgacal ka sheekaysan heesta markaa laba fanaano waaweynna way qaadaan waa hagaag labada fanaan intiinaanu gelin heesta se ka muuqata erayadeeda markaad eegto iyo sida talentaaligay isugu dhiibayaan saa tilmaanta waa jacayl laba qofoo isu qanacsan oo midba midka kale uu riyaaqsan yahay noloshiisa iyo weliba si ugu biiray iyo macno u sameeyey waxaad yaro moodaa inay ku yaro jirto ama u dhadhamayso nolol rasmi oo kale ama daahad haabatay ama cid uga sheekaysay oo maxaan ku raha jacayl iyo waayo rasmiya oo dee la taaban karaa oon malaawaal ahayn maystir marka aniga inuu toona shaqa kubaanaan lahayn iyo qaadira toone heestan ujeedadeeda iyo samaynteeda iyo alifkeeda halkan ku samaynayay ku dhiirigelinteeda waxaa lahaa waan salaamayaa saxibka qaadira jacayl oo isagoo laxamka sita ayuuba ii yimi oo dabeedna laxamkaan ka helay isagoo iska qaadqaadaya dabeedna ereyadii iyo laxamkii baan isku fadhiisinay heestaa macaan baa ka soo dhex
waxaad tahay marlay dumar midii ugu sarrayse marwadoodii noqotaa sida mayayga roobko maasheeyay dunida naftu kaama sutay gacantaydi midige mataantaydi noloshe mawluu insiya gacantaydi midige mataantaydi noloshe mawluu insiya maalin iyo layli jacaylka male kogu gaadi cashaqa
dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka cawayska washington ee kan xiga tan iyo kulantii dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
ka gurane macanhayga hela masadiisa caashaqa midhaan ka gurane macanhayga hela haymahadiniyo layiri gacaylka male komugaabi cabshada haymahadiniyo layiri gacaylka male komugaabi cabshada
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo barnaamijkaasi caweyska washington nala socodsiinayey
kolalka kubadda cagta ee gobolada maroodijeex iyo daadmareer ee somalilan ayaa isugu soo haray ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka gobolada somalilan oo baryahan si xiisa leh uga socday magaalada hargeysa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahaasi waxaa hargeysa ka soo diray wariyaheena khadar maxamed cakulle xulka gobolka maroodijeex ayaa xaqiijiyey inay u baxaan islamarkaana noqdaan kooxda labaad ee u baxda ciyaarta kama dambaysta ee koobka gobolada somalilan ee ka socday garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium kadib markii ay galabta ku dhammaatay ciyaartii dhex maraysay xulka gobolka gabiley goore oo ay toos u dhashadeen xulka gobolka maroodijeex halka xulka gobolka gabileyna laba gool laga qabtay ciyaarta maanta oo ahayd mid degan ayaa waxa ay sidaasi ku xaqiijiyeen xulka gobolka maroodijeex inay kulmi doonaan ciyaarta kama dambaysta ah xulka gobolka daadmareedh oo ay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan maanta ka soo saartay go'aankii rasmiga ahaa ciyaartii shalay uu muranku ka dhashay ee gobolka hawd ay wada yeesheen geesta kale wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa soo saartay go'aan ay ku ganaaxday xulka gobolka hawd muddo shan sano ah in aanay ciyaaraha gobolada somalilan ciyaari doonin ay ka maqnaan doonaan qodobada ganaaxyada ay soo saareen guddiga anshaxmarinta iyo dacwadaha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan ayaa sidoo kale waxaa ka mid a ganaax lagu riday tababaraha xulka gobolka hawd sidoo kale ciyaartoy ilaa sideed gaadhaya oo ka mid a ciyaartoyga u ciyaara xulka gobolka hawd ayaa lagu riday ganaaxyo kala duwan iyo sidoo kale ganaaxyo lacageed sidoo kale goolhayaha xulka gobolka daadmadheedh ayaa isagana lagu ganaaxay inuu ka maqnaan doono ciyaaraha gobolada ee somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan maxamed cusmaan cabdilaahi khaawi ayaa sheegay runtii maanta waxaanu soo saarnay ganaaxyo ku saabsan ciyaartii shalay dhacday oo runtii ciyaartooygii ciyaarayay qaybo ka mida ay sameeyeen falal ka soo horjeeda nidaamka iyo shuruucda maxay ciyaaraha runtii waxaa lagu saaray ganaaxyo waxaa la ganaaxay gobolkii oo muddo shan sana ciyaara laga mamnuucay waxaa la ganaaxay ciyaartooygii qalalaasaha abuuray qaar kuwii saxaafadda ka hadlay ciyaartooy kaloo dagaalamay qaar garoonka waxyeelo u geystay runtii dee guddidii dacwadahii meesha joogtay iyo garsoorkii ayaa xaqiijiyey iyagaana dee ogaay runtii ciyaarta maamulay iyagaa kusoo eeday iyagaana markaa ku qaaday ganaaxa anigu waanu la fulinaanka wasaarad ahaan hawsha iyaga iyaga inta badan dee khusaysaa soo saara aniguna waanu fulinayn balmitashkaanu leenaha dadka waxgaradka ah ee deegaanka degmada axmed dhagaxe ku yaala garoonka waxay ku cabanayaan in ilaa shalay ciyaartu markii bilaamse culays ciidan jiray maxaad idinku dareensantihiin runtii waan aaminsanahay degmada axmed dhagax runtii dadka yaale ee kasoo toosa ayaan kamid ahay aniguo degaan baan kahay runtii dadka ku nool baan kamid ahay waxaan aaminsanahay dadka xaafadda ku yaala in ay rabshada ugu badan geysanin dadkan garoonka daawanaya waa dad meelo kala duwan ka yimi tuunka ugu badana laga qabaa dadkii rabshada shalay abuureen waxaan oo malaynaya intooda badani raadadkoodan lahaya inay yihiin dad aan runtii somaliland ba qaarkood asalaan kasoo jeedin ayaa runtii rabshada ciyaaraha usoo daawasho tago meelo kale ka yimi ayaa abuuray dadkaasina waa dad had jeer nabadda jecel oo runtii ku dhiirigeliya waxyeelada ugu badan ayagay ka gaadhaaba oo dukaamada la boobo rabshadaha loo geysto waxaasoo dhan iyagaa dhibaatada ugu badan dareema bal iska daayay dee maba aha dadka runtii wax geysta taana runtii waan anigu dadka aaminsan baan ka mid ahay dadka guddida xaafadda iyo dadka degaankuna way u diyaarsanyay mar walba ciyaaraha ammaankooda iyo runtii iyo sida wanaag ay ku dhammaan lahayn ay ka shaqeeyaan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa dhegaystayaal idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan idaacadda waxaa soo saaray maxamed colaad xasan dhinaca farsamada waxaa inaga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo